munaasabad lagu xusaayay maalinta kowda luulyo ayaa markii ugu horreysay abid maanta lagu qabtay magaalada mandheera kowda luulyo kun sagaal boqol iyo lixdankii waa maalintii gobollada koonfureed ee soomaaliya ay xornimada ka qaateen gumaystihii talyaaniga islamarkaana ay midoobeen gobollada koonfur iyo waqooyi ee soomaaliya munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen haween iyo dhallinyaro watay calanka soomaaliya ayaa dareenkooda wax ka weydiiyey haweenkii soo qabanqaabiyey munaasabadan maanta waxaan u dabaaldegaynaa kowdii luuliya kowdii luuliya aan u dabaaldegaynaa dabaal dabaal weyn oo baaxad leh oo gabdhahanagii isku soo baxeen oon calamadii wadanno oo maasha allah oon ku faraxsannahay oo aan meel kasta oo kowda luuliya looga dabaaldegaayo aan ku midaysannahay aan ku faraxsannahay soomaali inaan la qayb qaadanno aan ku faraxsannahay ayaan maanta meeshaan iskugu imaanay kowda luuliya ilaahay subxaana watacaala sanadkan sanadkiisa kale barwaaqo iyo bashbasha nagu gaarsiiyo taaganahay maanta kowda luuliya oo soomaali oo dhan walaalaysay soomaali oo dhan walaalaysay soomaali oo dhan mid ka dhigtay insha allahu bidiimillaahi kariimtan teeda kale nabadana nagu gaarsiiye waxaan rabnaa nabad dabaaldeg wanaagsan soomaaliya ha noolaata nabad ha ku joogto nabada ku waarta dabaaldegaynaa kowdii luuliye dabaaldegaas oo maanta iskugu soo baxnay soomaaliya waxaan ka rabnaa inay midowdo soomaaliya mid ah soomaaliya hal ah ilaahay insha allahu tacaala sanadkan sanadkiisa kale meesha lagu gaaro dabaalgal wacan halkan maanta waxaan u taaganahay inaan u dabaaldegayna maalmihii oo xorriyadda soomaaliya anakoo haddala ka maqan waddanka inaan maanta aan la qaadanayna dalkaanaga iyo dadkaanaga farxadda iyo wanaagga iyo iyo midnimada oo maalimahaas naga soo gaareen oo dad badan usoo halgameen oo dhiig badan loo soo daadiyey darteed aan maanta meeshaan u taaganahay inaan calankan aan hal ku nahay aan ku midaysannahay aan meeshaan u taaganahay meel kasta oon joogno intaas haddaan soomaali nahay mar walba dal iyo dibadba farxadda waa la qaybsanaynaa dadkaanaga iyo calankaanaga sidoo kale haweenkan ayaa dalka soomaaliya u rajeeyey nabad iyo horumar soomaaliya nabadgelyo iyo deganaansho iyo dawlad iyo madaxweyne cadaalad eh yaa ilaahay nabad waarta iyo madaxweyne cadaaladan insha allahu kariim ugu ducaynaynaa ilaahay soomaaliya nabad ha nooga dhigo waxaan rabnaa nabad dabaaldeg wanaagsan soomaaliya ha noolaata nabad ha ku joogto nabad ha ku waarta insha allahu raxmaan insha allahu dabaaldeg wanaagsan waan u dabaaldegaynaa meel walbaan joogno si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horreysay munaasabad noocan oo kale ah oo lagu xusayo maalintii xornimada soomaaliya lagu qabto magaalada mandheera walow ay ahayd munaasabad gaaban oo ay soo qabanqaabiyeen haweenka sida women group cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta istaa ismaamulka mandheera